Wasaaradda Horumarinta Beeraha iyo Waraabka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Arabsiyo ku qabatay tababar ku saabsan sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta beeralayda degmadaasi. Tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Beeraha Somalilan, beeraley, iyo khubaro ka yimid dalka Taiwan. Agaasimaha waaxda tababarada Wasaaradda Beeraha Maamulka Somalilan, Maxamed Cabdilaahi, ayaa ka warbixiyay tababarka.
ka maanta waxaa lagu tusayaa isbeddel fara badan lagu sameeyey beertan iyadoo la isticmaalay technology gudaha ah waxaan imika halkaa ku arkaynaa beerley fara een, qalab fara badan oo loo kala sida qoryaha iyo waxyaala la midka oo lagu sameeyey garaafsadeenii marka waxaan ku dhiiri gelinayaa beerleydeena in ay iyaga laftoodu ka fikiraan waxaa wax ka duwan Qaar ka mid ah beeraleyda loo qabtay tababarkan ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen inta uu socday tababarka.
marka wax laynoo sheego de in badan marka wax laynoo sheego waxa ka wanaagsan baractical beertan waxa laynoo keenay baractical inaan u aragno qaabka casriga ah ee wax loo beeray oo runtii geliyey juhdi aada u badan markaa beertan iyo sidii ay noo iyo xirfadii ay noo wadeen oo iswaafaqday darteed ayaa tan laynoo keenay waanaynu arkaynaa indhaheena insha allah gobolada Taiwan cilmigaasayna ku dartay waa dhaqaalo buuran yaani ku bixi laakiin waxaa ka wanaagsan cilmiga marka dadka waxaan kula talinayaa in qaabka ay u guureen ee caalamka loo guurayna dee loo wada guuro wax soo saarka idiin wanaagsanay dawada si fudud baa loo siinayaa shaqadii si fudud baa idi- aad u qabsanaysiin shaqaalahan faraha badan waa laga maarmayaa geedkii tabac fara badan eed gelinaysay wuxuu noqonayaa geed aad gelisay tabac yar oo fudud tii waxay qaadatay in mashruucu uu noqdo mashruuc wanaagsan oo mudhodhalkiisa aan yee- uu yeesho waxaa jirta beero markii ay geedgaabkii ay- ay ka daayeen oo waxay ku sameeyeen nersary inay dhirweyn ku sameeyeen halkana malaha ay ku roon tahay ayay is yidhaaheen markii ay taasaa ugu dhow Tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta beeraleyda maamulka Somalilan iyo wax soo saarka maamulkaasi.